madaxweynayaasha wadamada kenya iyo eriterea william ruto iyo asiyaas afawarki oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan ku lahaa magaalada nairobi ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaana dhanka socdaalka muwaadiniinta labada wadan waxayna labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in muwaadiniinta iyo ganacsiga labada wadan ay bilaa dalkugal ay isaga kala gooshi karaan hase yeeshee arrinta ugu muhiimsan ee madaxweyne asayaas afawarki uu u joogo dalka kenya ayaa ah dadaal xoogan oo uu ugu jiro sidii ay eritereya mar kale ay u hanan lahayd xubinnimadeedii urur goboleedka igad taasoo ay hakisay sanadkii labadii kun iyo toddobadii iyadoo xilligaasi uga jawaabaysay markii ay ciidamada ethoobiya ay gudaha u galeen soomaaliya
waxaan mar kale ku soo laabanaynaa igad innaga oo wadanna fikrad ah in dib loo xoojiyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo labageesood ah oo macno leh oo dhex mara kenya iyo eritreya oo u noqdo mid ka turjumaya isdhexgalka gobolka ma gaari karno yoolal labageesood ah innaga oo aan haysan gobol si ballaaran isku dhex galay kaasi oo aan tobaneeyo sana ka hor ku riyoonnay inaan abuurno tani ma ahan hal abuur cusub ma ahan dib u abuuris mana ahan dib u unkid tani waa waajib
william ruto madaxweynaha dalka kenya oo dhiggiisa dalka eritereya kala hadlay arrimaha horumarka iyo wadashaqaynta labada wadan ayaa sidoo kale xusay inuu dhiggiisa eritereya afawarkii uu kala shaqayn doono sidii ay eritereya ay mar kale ugu soo biri lahayd urur goboleedka igad
si loo xoojiyo xiriirka labageesoodka ah iyo isdhexgalka gobolka waxa aan ka wada hadalnay iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labadeenna dal taasi darteed mudane madaxweyne waxa aan si aad ah kaaga mahad celinayaa sida ay kaaga go'an tahay inaad dib u eegis ku samayso ka qaybgalka dalkaaga ee urur goboleedkeenna igaad waxaan rajaynayaa in aan si dhow ula shaqeeyo adiga iyo dowladaha kale ee xubnaha ka ah igad sidii aan dib ugu habayn lahayn ugana dhigi lahayn urur si hufan uga jawaabi kara ujeedkiisa
eritereya ayaa waxaa waayadii ugu dambeeyey saarnaa cunaqabateyno kala duwan socdaalka uu madaxweynaha eritereya afawarkii uu ku yimid dalka kenya iyo xiriirka kala duwan ee uu la kala saxiixday madaxweynaha kenya ayaa eritereya ka caawin kara sidii ay galaangal ugu heli lahayd adduunka intiisa kale si ay xal ugu hesho mashaakilka adduunka intiisa kale ka haysta eritereya sidaasina waxaa aaminsan faarax isaaq oo falanqeeya arrimaha gobolka geeska afrika sidaad og tahayba eriterea muddooyinka ugu dambeeyeyba waxaa saarna cunaqabateyno sidaan hore u sheegayba u n k ay saareen inta badan wadamada afrikaanka iyo urur goboleedyada sida igad oo kale oo ay ka baxday ay saareen marka eriterea waxay ka caawinaysaa arrimahan inay xiriir la samayso wadamada deriska ah ama wadamada fogfog ee gobolka in magaceeda ay iibiso in ay ka gada adduunyada inay tahay wadan dimuqraadi ah xiriir la samayn kara wadamada kale u furan inay dadka kale soo dhaweyso dadkeeduna ay kasoo baxaan wadankeeda wadamada kale imaan karaan marka waxay iibinaysaa sawirka guud ee hadda laga qabo eriterea maadaama uu yahay mid yar xirxiran in eriterea ay tahay wadan furfuran la samayn karta xiriira wadamada deriska khadar maxamuud xareed v o a nairobi